halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efhimyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa siddeed iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aan idaacadda idinkugu haynana waxaa ka mid ah maarayaha dekedda magaalada muqdisho oo maanta ka badbaaday qarax miino qaraxan ayaa noqonaya kii labaad ee magaalada muqdisho ka dhaca labiyo tobankii saacadood ee la soo dhaafay
buuq iyo sawaxan hadheeyey fadhi ay maanta lahayeen golaha guurtida somalilan oo isku haysta wada shaqayn uu guluhu la yeelanaya hay-adda u n d p
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa raadinaya in loo aargudo shirqoolkii lagu khaarijiyey saynisyahankii ugu sarreeyey hubka nukliyerka dalkaasi maanta oo sabti ayaa ayatullah cali khomeni uu ku baaqay ciqaaba kama dambaysa oo ka dhana cid kasta oo mas-uul ka ahayd ee dhimashada muxsin fakhriseed shirqoolkana jimcihii lagu khaarijiyey fakhriseed ayaa noqonayaa xubintii labaad ee heerkeed uu sarreeyo ee iiraan u dhalatay ee la dilo sanadkan taasoo hoosta ka xariiqaysa sida uu jilicsan yahay hannaanka ay iiraan ku ilaaliso saraakiishooda muhiimka iyo kuwa ay sayaan farsamada ay meesha kaga saarayaan waa sida ay qabaan qaar ka mida dadka arrimahan falanqeeya iiraan ayaa sheegtay in fakhriseed oo da-diisu ay ahayd sagaal iyo konton jir ay dileen dad hubaysan maalinnimadii weerar ay ku qaadeen gaadhi uu ugu safrayey magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee absaad taasoo qiyaastii sagaashan kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada caasimadda ee taanaan ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda dilka fakhriseed oo hogaamin jiray qaybta wasaaradda gaashaandhigga ee culinta difaaca iyo cilmi baadhista taasoo luqadda beershiyaanka lagu idhaahdo s p n d iyadoo sidoo kale hore u soo hogaamiyey barnaamijkii nukliyerka qarsoodiga ah ee iiraan dahfurtay dhammaadkii sanadkii islamarkaana ahaa inuu soo baxo sanadkii laba kun iyo saddexdii sida ay xustay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka nukliyerka ee i a e a ciidamada etoobiya ayaa qabsanaya dhowr magaalo u dhow caasimada gobolka tigrey maalin kadib markii dowladdu ay sheegtay inay bilaabayso wejigii u dambeeyey ee gulufka ka socda gobolka waqooyiga ku yaala sida ay jimcihii sheegtay wakaalada wararka ee dalkaasi lieutenant general xasan ibraahim ayaa war uu jimcihii soo saaray ku sheegay in ciidamada federaalku ay qabsadeen wikiro islamarkaana ay gacanta ku dhigi doonaan makalle ee dhowr maalmood gudahood sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reuters ma jirto il madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada dowladda iyadoo telefoonadii iyo khadkii internetka ee gobolku ay go-an yihiin tan iyo markii howlgalka militariga dowladdu uu bilaabmay bilowgii bisha noofembar sii socoshada dagaalkan ayaa imanaya xilli ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed kulan uu la yeeshay erge ka socotay midooda afrika uu mar kale meesha kaga saaray inuu wadaxaajooda la yeesho hogaamiyayaasha gobolka tigrey kooxda sharciyaqaanada madaxweyne donald trump ayaa mar kale guuldarro kala kulmay maxkamadda jimcihii iyadoo maxkamadda racfaanka ee filadelfiya ay diiday dadaalkoogii u dambeeyey ee ay kaga hortegayaan natiijada doorashada gobolka garyaqaanada trump ayaa ku goodiyey inay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda sare walow qiimaynta garsooruhu ay ahayd in sheegashada ololuhu aanay wax qiimaa lahayn kiiska uu horgeeyey toddobaadkii hore maxkamadda hoose ruri juliani oo ah garyaqaanka trump ayaa ku adkaystay intii lagu guda jiray shan saacadood oo dood afka ah in doorashadii madaxtinimada ee laba kun iyo labaatan ay hadheeyeen ee wax istaba-marin baahsan oo ka dhacday gobolka pennsylvania si kastaba ahaatee juliani ayaan caddayn la taaban karo maxkamadda horkeenin dhammaana kontonka gobol ayay tahay inay ansixiyaan natiijada ka hor inta aana kulan laga yeelan electoral collegka bisha disembar afar iyo tobankeeda islamarkaana wixii dood ah ee ka taagan natiijada ay tahay in lasoo xalliyo ugu dambayn bisha disembar sideedeeda biden ayaa tiro badan ugu guulaystay electoral koolajka iyo weliba codka guud ahaan la dhiibtay
cabdixakiin maxamuud shurwax ayaa inala socodsiinayay warkii caalamka aynu ku bilownay maarayaha dekedda magaalada muqdisho axmed washington ayaa maanta ka badbaaday qarax ka dhacay meel u dhow cisbitaalka naasareti ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a ilaalada maarayaha wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdullahi ee warbixintan noo soo diray ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa miino la dhiga wadada dhankeeda lagu qariyey qashin yaalay hareeraha wadada laamiga ee isbitaalka naasaleet ee degmada cabdicasiis dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay jireen meelo qashinka la dhigo wadada dhankeeda ah laguna qariyo waxyaabaha qarxa maareeyaha dekadda muqdisho ahmed washington ayaa la xaqiijiyey qaraxa inaysan waxyeelo ka soo gaarin balse waxaa jira khasaare dhaawac oo ka dhasho soo gaara laba ka mid a ilaaladiisa kuwaasoo loola caro goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada muqdisho ila ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo xaqiijiya dhaawac labada askari ayaa sheegay in hadda ciidamada ammaanka ee maamulka degmada ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka gaar ahaana in la qaado qashinka yaalla wadada hareeraheeda si aysan mar kale u dhicin in wadada dhankeeda lagu qariyo waxyaabaha qarxa wadada laamiga ee marta agaarka isbitaalka naasaleeta ee degmada cabdicasiis ayaysan ahayn markii ugu horeyso qarax lagula eegto mas-uul dowladeed waxaana hore qarax lagula eegtay gudoomiyii hore ee degmada yaaqshiida halka laga qaaday halkaasoo waxyeelay kasoo gaartay qaar ka mid a ilaaladiisa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa kusoo badanayay qaraxyada la dhiga wadada dhankeeda waxaana hadda dhaawac ahaan dalka dibadiisa ugu maqan gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiin dhagojuun oo qarax la dhiga wadada dhankeeda lala eegtay halkaasoo laba kamid askartiisa ku dhimatay isaga iyo qaar kamid a ilaaladiisa dhaawac uu kasoo gaaray habeennimadii xalayna qarax ayaa ka dhacay meel maqaaxiyo dhalinyadu ka caweeyaanoo ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana dhabaha la ilaaliya garoonka aadan cadde waxaana halkaas ku geeriyooda sideed dhalinyaro ah oo maanta si wada jira loogu aasay qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoog ee magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka waxaana hadda ururka al-shabaab ay bilaabeen inay fuliyaan qaraxyo ay geysanayaan shakhsiyaad isku soo xiraya waxyaabaha qarxa iyo miinooyin la dhiga wadada dhankeeda waxaana ciidamadu ku guulaysteen ama la yareeya inaysan dhicin gaadiidkii laga soo buuxin jiray waxyaabaha qarxo oo muddooyinkii dambe ururka al-shabaab aysan u suuragelin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
buuq iyo sawaxan ayaa maanta hareeyey fadhi ay lahaayeen golaha guurtida ee somalilan buuqan ayaa u dhexeeyey xildhibaano iyo guddoonka golaha oo isku haystay wada shaqaynta u dhexaysa golaha guurtida iyo hay-adda qaramada midoobe ee u n d b mudanayaasha qaar ayaa ku dooday in la joojiyo wada shaqayntaasi haddaba xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka mida mudanayaasha ka soo horjeeda wada shaqaynta u n d b ayaa u warramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle waxaana ugu horrayn uu ka jawaabay waxa ay ku diidan yihiin wada shaqayntaasi waxaa jira qodobo aan ajandaha noogu jirin oo golaha shaqooyin aan ajandayaasha golahana ku jirin oo haddana golaha la dhex wado ayaa jiray marka dee sistamka baarlamanka ama goluhu u dhisan yahay waxa weeyaan xeer dastuurka iyo waxaan ku shaqeynaa iyo xeeroosaadka golaha marka dastuurka qodobkiisa toddobiyo kontonaad iyo ka lixdanaad iyo koobiyo lixdanaad wuxuu sheegayaa waajibaadka golaha guurtida wuxuu qabto iyo shaqooyinkiisa sidoo kale xeer hoosaadka iyaga wuxuu qodobkiisa saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad intuba waxay sheegayaan shaqooyinka iyo nidaamka uu goluhu ku shaqeeyo marka goluhu dee waxa weeyaan shirgudoonka iyo guddi hoosaadyaa jira iyo goloweyne waxaa imika socdo inay xeerar ayagu ay dabada ka riixayaan u n d b ay golaha soo dhex geliso walahi xeerarkaasi way badan yihiinoo waxaa jira dee imika xeerar berya imika laysku hayo far badan baa jiro xeerka kursigu ka mid yahay xeerarka baarlamanka uu ka mid yahay oo la wado dee taasina waxa weeyaan cid baa leh xukuumad iyo golayaal baa leh marka in dibadda wax laga yeedhiyo marka intaanu ka hadlayna waxay ahayd shaqada goluhu qabanayo waa in golaha weynaha laga ansixiyo ugu dambeyn maxameden u n d b intay timid golaha kamay dhex shaqaynin yaa hawsha wada
waa si wanaagsan golaha nidaamkiisu dee wuu dhisan yahay waxaa jira guddoomiyuhu guddoomiye ku-xigeenka ayuu u xil saaray ayuu waraaq u qoray uu leeyahay adigaa la shaqaynaya u n d b gudoomiye ku-xigeenka koobaad wey iyagu imika si toosa waxa weyan xitaa miisaaniyadda golaha wixii ay u qabanayaan akoon dahabshiila baa loo sameeyey wuxuu golahu la socdo iyo system loogu shaqeeyaana ma jiro waxa weeyaan taasaanu ka hadlaynaa waxaanu leenahay haddii u n d b ay golahan wax la qabanayso waajibaadda cad oo dastuurku tilmaamay buu leeyahay oo uu qabto waxa allo waxay ka tartaa ma jiro marka ma aha inay fawdo golaha abuurto annagu intaanu soo jeedinay maanta laysku hayay waxayd horeaanu golaha ula hadalnay shurgudoonka waxaanu ku nidhi maadaama ay ka baydhay nidaamkii loo baahnaa inay kula shaqayso golaha waxaanu soo jeedinaynaa in laga joojiyo inay wada shaqayntii golahu la lahaa inaynu joojino marka taasina dee gole go-aan gole imanaysaa go-aan gole imanaysaa in golaha lasoo dhex dhigo haddii gole weyne aqbalo inay inay la shaqayso dee waa loo hoggaansan yahay laakiin ma aha in xagga dambe uun laga hago oo waxaan ajandayaasha iyo go'aanada golaha ku jirin in cid gaari ku shaqayso waa taataan ka soo horjeedna waxaa xogaha qaarkood leeyihiin n golaha mooshin baad idinka laftiinu xildhibaano ka midii soo wadan aad ku dalbanaysa in wada shaqaynta u n d b iyo golahu ay la joojiyo oo shirgudoonka ku wadaan xogo kalena waxay leeyihiin u n d b waxay maalgelinaysaa xeerkii golaha guurta lagu soo dooran lahaa idinkuna kaasaad ka horjeedaan oo xildhibaanada ka soo horjeeda ama diidan aad ka mid tihiin taa maxaad ka odhanaysaa maxamed ugu dambeyn bismi illaahi raxmaan raxiim waa marka la habaabinayo ujeedooyinka la habaabinayo golahani dadka jooga system bay ku yimaadeen golahani systemka uu ku imanayaana waa system cad haddii xitaa berrinta golaha wakhtigiisa uu gaadho systemkii uu aanu ku nimi uun baa lagu iman doonaa marka wax broblemahoo dee ka jira ma jiro haddii la isla qaato in sidaa dee wakiilada golaha wakiilada loo dooranayaana waa system kale laakiin kaasi wuxuu ka imanayaa hadday xukuumad noqoto iyo dadka danaynaya ma aha inay hay-ada ajaanib iyo inoo yeedhiya waxaynu rabno marka annagu ka hadli mayno annagu xoog kuma annaan iman kuraa sida golahuna xoog kuma iman laakiin muhiimaddu waxa weeyaan systemku golahu ku imanaya way cad yahay mid madow kuma jiro haddii laga guurayo oo loo guurayo in loo footeeyo oo heer gobol gobol laga dhigo loo qaybiya waa another issue kale lakiin ma maqasheen inay ka shaqaynaysa u n d b xeerkii doorashada golaha guurta ma maqasheen taa maya anigu anigu annagu waxaanu aaminsannahay guddoonka iyo iyo waxaanu u gudbinay haddaanu annagu guddi hoosaayada nahay shaqooyinka waajibaadka wixii nagala qabanayso inay nagala qabato in kusoo dhoweyno waddadaa wadda aan ahayn oo ay golaha kula shaqayn kartaa iyo waajibaadka dastuurku siiyey waxaan ahayn ay kula shaqayn kartaa ma jiro laakiin waxa iyadu iska sidato oo ay annaga noo yeedhiso oo annagu aanu ka shaqayno de waxa weeyaan dalku fawdu walibanu gelayna waalibanu gelayna maanta waxaad ogtihiin waxyaaba badan oo iminka ay dabada ka riixayaan marka haddaanu ka shaqayno onu aqballo wixii dibadda laynaga keenay dee qarankuna jiri maayo dowladnimadeennuna jiri mayso marka taan shirgoonka ka doonina waxa weeyaan waajibaad dastuuriya baynu leenahay haddii la soo jeedinayo in xeer golaha loo samaynayo wuu cad yahay nidaamka lagu samaynayo xukuumaddu inay soo samayso keento waa wax diyaara haddii baarlamanku soo samaynayo golaha xaggaa ay ka urinayso waa wax bannaan taasi wax dhibaato ah ma jiro dariiqii waxaynu haynaa iminka doorashada golahana haddii golaha wakiiladu tago isna diyaar buu yahay doorasho marka layskuma hayo doorasho iyo imaatinkeeda laakiin waxa weeyaan qarankan mustaqbalkiisa dambe ma mid wax loo yeedhiyuu noqon doonaa mise mid isagu waxa uu dalkiisa iyo dadkiisu ay doonayaan ku shaqeeyu noqonaya intan isu haynaa waa inta kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ugu warramayey wariyaheenna khadar maxamed cakulle v o a washington ayaad dhegaystayaal nagala soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka gole la magacbaxay musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya oo toddobaadkan ku shiray magaalada muqdisho oo qodobo dhowra soo saaray ayaa waxa ay ku baaqeen in doorashada soomaaliya ka dhacaysa ay noqoto mid nadiifa oo ka madax bannaan eex iyo ninjeclaysi islamar ahaantaasina waxay dowladda uga baaqeen inay dib uga laabtaan guddiga doorashooyinka ee dowladda soomaaliya ay magacooday wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo hore arrintan uga jawaabay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ayaan wax khalad ahi ku soconin islamar ahaantaasina guddiga la magacaabay ay yihiin kuwo xaq u leh in ay doorashooyinka soomaaliya maamulaan haddaba waxaa laisku hayo qeybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa kusimaha wasiirka gaashaandhigga mareykanka ayaa toddobaadkan booqday soomaaliya christopher miller ayaa jimcihii shalay aynu kasoo gudunay boqosho aan hore loo sii shaacin ku tagay soomaaliya taasoo noqonaysa boqoshadii ugu horreysay ee xogeeye gaashaandhig mareykan ah uu ku tago soomaaliya waa lugtii ugu dambeysay oo boqoshahu miller ku tagay afar wadan oo safarkiisani oo ah kii ugu horreeyey ee dibadda uu uga baxo tan iyo markii uu madaxweyne donald trump xilkan u magacaabay toddobaad ka hor miller ayaa ku sugnaa saacado uun gudaha magaalada muqdisho isagoo la kulma qaar ka mid a ciidamada mareykanka halkaas ku sugan kadib markii uu kasoo kaxitamay xero militari oo ciidamada mareykanka ay ku leeyihiin dalka jabuuti madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qorsheynaya in ciidamada mareykanka ee dibadda ku maqan dalka dib lagu soo celiyo iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in toddoba boqol askari oo mareykan oo gudaha soomaaliya ku sugan ay qayb ka noqon doonaan ciidamo markaasi dib ugu laabanaya wadanka mareykanka horaanta sanadka soo socda qof bam isku soo xiray ayaa fiidkii jimcaha isku qarxiyay maqaayada jalato divino oo ah goob jalaatada lagu iibiyo oo ku taala agaarka kilomitrfona magaalada muqdisho qaraxa waxaa ku dhintir tiro dad ah kuwo kalena way ku dhaawacmeen waxaana jirta in weerarkaasi lala beegsaday dad goobta ku sugnaa oo halkaasi ku caweynayay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ilaa iyo toddoba qof ay ku dhinteen qaraxa in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen wararka ka imaana gobolka boqol ayaa sheegaya toddobaadkan in maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku qaadeen toddobaadkan guri ku yaalla degmada waajid halkaasina ay ku dileen toddoba qof dadka dhintay ayaa isugu jira hooyo iyo aabe iyo caruur ay dhaleen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka oo cambaaray weerarka lala beegsaday dadka rayidka ee ku dhaqnaa degmada waajid aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybaha hore aada barnaamijka ku dhegeysanayseen golaha musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya u taagan ayaa toddobaadkan shir magaalada muqdisho ugu socday soo gabagabeeyey musharaxiinta ayaa dalbaday in la kala diro dhammaan guddiyada doorashada ee la magacaabay ee heer federaal iyo heer gobol islamar ahaantaasina lasoo magacaabo guddiyo cusub oo ku dhisan wadar ogol waxay sidoo kale dalbadeen in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi loo madax banaaneeyo inuu soo magacaabo guddiga doorashada ee ka shaqeynaya xildhibaanada matalaya gobolada waqooyi ee somalilan wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo hore v o a waraysi u siiyey ayaa sheegay in ay dowladdu tallaabada qaaday ay ku saxan tahay islamar ahaantaasina ayan jirin eedeymaha ay soo jeedinayaan xubnaha musharaxiinta haddaba maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa arrimahan la qaadaadhigaya maxamed xaduur nuurre maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana ugu horeyna weydiiyey bal arrintan inuu sharaxaadi naga siiyo dabcan mucaaradku waxay muddo badan u xidxeedanayaan in labada kun koy labaatanka ay galaan doorasho sida doorashooyinkii soomaaliya ka dhici jiro o kaleeta qof walbana uu nasiibkiisa iyo halka uu la gaaro uu gaarsiiyo laakiin waxaa hadda muuqato yani mucaaradka inay markaan ay dareemeen in yani arrintani ay ku adag tahay dabcan dowladdana waxay ku adkaysanaysaa guddigaas inay shaqaynayaan oo yihiin guddiga ka shaqaynaya labada kun iyo iyo labaataniyo kooda ee doorashada soomaaliya ka dhici doonto marka dhinaca kale maxamed marka la fiiriyo sidee doorasho lagu wada qanacsan yahay ay dowladdu u qaban karaysaa waxaa lagu xallin karaa keliya waxa weyaan horta dalkan waa la wada leeyahay mucaarad iyo maxaafid waxbaa ka dhexeeyo waxaan xasuusanaa xilliga xasan sheekh yacni gudiyadii la dhisayey mucaaradku waxay ku lahaayeen maaragtay awood badan wax badan baa dowladdaasi lagu maaragtay tartarsiinaya inay samayso dabcan tanaasul badanna way samaynaysay keliya waxaa la heli karaa waxa weyaan in tanaasul maanta lala yimaado dalkan badbaada u baahan yahay waqti badan baa la soo geliyey in doorasho qalalaase ka dhac abuura la qabtana waxay natiijab ku keeni kartaa mustaqbalkii fagaa ee muddada labaatanka sana lasoo dhisayay waxaa kaliya la heli kara waxa weye dowladda inay dib ugu laabato guddigan in mucaaradka laga qaybgeliyo in yacni dadka waxgaradka ee soomaalida iyo dadka maaragtay siyaasadda danaynaya kulligood dowladda la fadhiisato in yacni wax laisla ogol yahay loo dhaqaaqo ama tilaabo oo wada jira oo dalka iyo dadka ugu badbaadinaya la sameeyo waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nurro maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyuuna marti ugu ahaa dhegeystayaal barnamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe nabadgelyo
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkana la socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana halkan si wada jir ah uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray adeer eliyas sheekh axmed eedo aamine sheekh axmed cali katiin macalin xoreeye iyo cabdikariin macalin xoreeye iyo cumar macalin xoreeye iyo cabdiweli macalin iyo mucaad macalin iyo jaweeriye macalin iyo idriis macalin dhammaan dadkani oo kale jooga daafaha dunida oo dhan waxay tahaneed dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan abe macalin hurayre baa la yidhi sheekh axmed iyo safiyo sheekh cabdi oo uu lagu dhashay degaanka dajimaale ee gobolka mudug sideedii novembar ee sanadkan waxay leeyahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulaahi jaamac oogle bulshaawi iyo cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen iyo sadiiq aadan xidig iyo xasan xuseen xasan iyo cawl shoolaad iyo waxay yidhahdeen xayaad aragsan xuseen cusmaan iyo xuseen maxamed guuleed iyo ciid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax hani soomaali faarax maxamed xirsi good iyo faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan cabdulle iyo badri cabdulaahi ibraahim iyo faarax good sayid cumar rooble cali iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta gooni maxamed muuse waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali uga diraan farxad leh farxaan axmed diiriye iyo najax cali ciise oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada caabud waaq gaar ahaan xaafadda ubax way leeyihiin arooskiina kala kulma basho siga barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay heesta ugu horreysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta dhoof dhoof iyo codadka maxamed axmed kuluc iyo xaliime khaliif magool
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaal rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan duuni ka cunaa dandaa
dhulku taakotaako dhararti dallaalimohaqaaq toobiyaqaad dhulku taakotaako dhararti dallaalimo balayga ku dhawro wax ku dhiba ilaahay
balkana waxaa dadka diraya ugu horeeya axmed xaaji maxamed waxaa kaloo ku jira dad kale oo ay ka mid yihiin axmed cabdisamed waxauu ku magac dheeryahay bayloti iyo khadar sheekh cabdirasaaq iyo baxsan barqad tallan iyo xayaad cismaan xuseen iyo iyo khadar good garaase iyo hani cabdicasiis iyo ibraahim shariif bulow iyo saaxiibo kaloo badan waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo hawada u marinayaan mudanaha iyo marwada ayaa la yidhi maxamed maxamuud cabdi iyo nimco bashiir yuusuf oo ku aqalgalay magaalada jabuuti ducada waxaa la yidhi iyo heestaba waa dhankiina waa tahay waxaan filayaa inaydan dhegaysanayaan annaguna waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhabaal uu naga soo gaaray dayib ibraahim sheekh cabdi iyo xaaskiisa cabdiraxmaan xaaji oo loo yaqaano sharaxaye iyo waxay yidhahdeen macalin cabdi hire iyo xaaskiisa faadumo sheekh maxamed salaad hooyo seinab cabdulaahi yuusuf maxamed guraxa iyo axmed cabdi shariif iyo xaaskiisa iyo sheekh cabdirasaaq macalin xuseen iyo macalin axmed macalin iyo cabdiqane cawil oo loo yaqaano qoobey sambuur dhabarey iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan kamiin iyo cabdikariin sheekh oo isna loo yaqaano sheekaye iyo hibe cambe dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida daafaheeda waxaana jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siraaji sheekh maxamed salaad iyo hibo nuuro oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku hara eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay heesta labaad ee dhegaystayaashaan usoo qabanaynana waa heestal kudhageedu yahay dayax iyo codka allah u naxariistay cabdinaasir macalin siciid
dmcwaalana waxay doonta beri ku diri uga dantuka adaga durba celiinugaay lafti doqoonsana damacwaalana waxay doonta beri ku diri uga dantuka adaga durba celiinugaay labado isdardaray dadka dhibiyoga labado isdardaray dadka dhibiyoga labado isdardaray dadka dhibiyoga qeebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duunya siinaayo deeqii u dhawaa risi qeebba kuu diiday man calaa midna caysha daayacan aanu daala suu marin kama helo daleeda daleeda midna caysha daayacan aanu daala suu marin kama helo daleeda siday diintu nagu tidhi riixanaha dhaafte xajkaa darajaduu helay abiidkaama daahine dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi riixanaha dhaafte halkaa darajaduu helay rabbikaama daayine dadaal gaadhi doontide dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufaydadhu xidho ku tidhaay doqonsana damacwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufaydadhu xidho ku tidhaay dahabadan lahay dahabadan lahay ku tira daldalo dahabadan lahayn ku tira daldalo dahabadan lahay ku tira daldalo hakaad dayri weliga noloshaad la daristahay hau doodin abidka kaluu ku dayaasha haka dayri weliga noloshaad la daristahay hau doodin abidka kaluu ku dayaasha
dabaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe saadiq cali jirow sharmaarke iyo sharmaarke cali jirow sharmaarke iyo caaisha keef cali jirow iyo canab cali jirow sharmaarke iyo shukri cali jirow sharmaarke iyo samiiro cali jirow sharmaarke iyo foos cali jirow sharmaarke kaafiyo cali jirow sharmaarke munasar cali jirow sharmaarke iyo cabdinuur cali jirow sharmaarke iyo firsan cali jirow iyo dhammaan waxa ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddaba inay taaniyad gaarsiiyaan ister saadiq cali jirow iyo saygeeda cali aadan warsame oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heesta saddexaad ee dhegeystayaasheen u cayaarayna waa calaf waxaa uu jir ugu luqeynayaa khatar daahir iyo cabdiqaadir jubba
usoo dego kuna dabadgaleedadawo oo adakee hadabakaduunisidhe lagu didaa aha kaduunisidhe lagu didaa aha usoo dego kuna dadabgaleedadawo oo adakee hadaba calab lama dago lama diidi karo waad biqilaa lama tago lama diidi karo waa deeqinaa duuqiyu dantii aha kala durugu sana aha daawaysta oo wililbow codseed naynma haddahu naadiye haddaba lama tago lama diidi karo waa deeqila calab lama tago lama diidi karo waa deeqila robaada oo ahaa dubaabaxee ahaa robaada oo ahaa dubaabaxee ahaa ubaxii dilaa isla doonashiyo xilin baadafoo
tahniyad dhalasho waxaa diraya adeer yunis xasan maxamed iyo cabdisataar xasan maxamed iyo maxamed cabdi maxamed iyo yunis cali maxamed iyo cali nuur cali maxamed eedooyin ayaa ku jira waxaana kala yihiin baa layidhi raxiimo xasan maxamed iyo ayiima xasan maxamed iyo xaliimo xasan maxamed shamso maxamed isaaq nasro yunis xamdi waa xamdi xikam iyo liibaan xikam iyo maxamed yunis iyo cabdiwahaab sandhaar baa la yidhi iyogu dambayntii umama sandhaar xasan dhammaan reer xasan maxamed iyo reer madluub maxamed ay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan aabe xikam xasan maxamed iyo hooyo raabico madluub maxamed oo ay gabar igu dhalatay degmada bardaale taariikhdu markay ahay toddobiyo tobankii bisha novembar ee sanadka laba kun iyo labaatan gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi balqiisa xikam xasan allaha ka dhiga bay leeyihiin tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid cabdisalaam cabdulqaadir kajooje iyo cabdiqaadir duraan cabdi iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdinuur kile oo shariif loo yaqaan iyo ayuub cabdiraxmaan siciid iyo bashiir cabdinuur huruuse macalin maxamed xuseen bukhaari iyo macalin maxamed jabane iyo macalin siciid caweer macalin cabdinuur cusmaan dhegcadde macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin asad axmed hoobey iyo macalin saciid maxamed cigaal iyo macalin maxamed cabdi xaari iyo waxa ay yidhaahdeen cabdulaahi cali ugaas iyo cabdisalaan xaaji iyo dhammaanba ardada galduga primary and secondary school iyo dhammaanba ardada aynu shams primary and secondary school iyo bahda isboortiga waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan dhammaantood ustaad cabdinuur cusmaan aadan iyo caayisho maxamuud cabdisahal oo meherkooda uu ka qabsoomay galdugob oo ay leeyihiin ha idin horseeda meherkaasi guur kheyr qabaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin maxamed maxamuud siyaad iyo cabdulqaadir maxamuud siyaad waa dhammaan ilmo maxamuud siyaad waxaa ku jirta luul axmed xasan cabdikaafi cabdinaasir iyo cabdulqaadir iyo saynab maxamuud siyaad iyo caasho maxamuud waa caasho maxamuud siyaad iyo zakariya maxamed maxamuud iyo maryan abshir kaariye iyo ismaaciil macalin dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan arooskii aroosada baa layidhi cumar axmed siyaad iyo marwo nimca maxamuud siyaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid xaafadda baa layidhi dabaqaynka waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkana waxauu naga soo gaaray ustaad cabdinaasir geesey xasan cali cumar iyo sadaam xuseen bare iyo yaasir xuseen bare iyo waxay yidhahdeen cabdalla xuseen bare iyo cukaash xuseen bare iyo saalax carays odowaa iyo cabdiqaadir cali shirixi iyo caashe xuseen bare iyo kaltuumo xuseen bare iyo ilhaan isaaq muumin iyo hani xuseen bare iyo sihaam xuseen bare iyo cabdirasaaq xaaji xuseen iyo sadaam cabdi iidow iyo cali muuse biyow cabdirasaaq maxamed sheekh dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad gaarsiinayaan xaliimo xuseen bare iyo maxamed fidow oo gabar ugu dhalatay buuloburte waxaanay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa hees halkudhageedu yahay cayn dumar waa codkii siciid miro xaydar intaan mar kale kulmayno waa anigii daandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
hordaane caafimadkii noloshaay calaaqaysu keensin cabadyaaga luqunti wiyaale midabka casaanka hordaane caafimadkii noloshaay calaaqaysu keensin
ibraahim xasan dandurey iyo caashe ibraahim aadan aad bay u mahadsan yihiin haatanna masar soomaalida ku dhaqan dalka masar ayaa bilaabay inay u guuraan caasimadda cusub ee dalka masar caasimadan cusub ayaa mid si casri a loo dhiseeyey waxaana warbixin arrintan ku saabsan qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka masar ayaa bilaabay in ay degaan magaalada caasimada casriga ah ee waddankan iyo ee loogu yeero alcaasima alidaariya tobannaan qoys oo soomaali ah ayaa bilaabay in ay guryo ka iibsadaan magaaladaasi si ay uga mid noqdaan dadka ugu horeeya ee degaya magaalada caasimadda casriga ah ee dalka masar caasimada idaarada ama maamulka ee qaabka casriga ah loo dhisay ayaa dowladda masar sheegtay in guud ahaan hay-adaha dowladda dhexe ee dalkani loo wareejinayo halkaasi kadib markii magaalada qaahira ay noqotay mid saxmad badan ifraax maxamed cadde iyo maxamed cabdilaahi oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ee degaya caasimada cusub ee dalka masar ayaa ii sheegay waxyaabaha ku qasbay in ay u guuraan magaaladaasi waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool dalka masar hooyooyinkii qurbaha kasoo guuray oo intii muddo ah masar ku noolaa haddana u guuraya insha allah biidni illaahi kariim caasimat al idaariya caasimada cusub oo hadda laga dhisay masar waa magaalo aan aada iyo aada iyo aada ugu faraxsannahay oo laga shaqeeyay oo hab casiriyeysanna loo loo loo dhisay intii muddo ahna la dhisaayay dad badan oo aan aniga aan ka mid ahayna ay guryo ay ka qaateen waxaana ka mid ahay runtii dadkii ugu horreeyay oo guryaha ka qaatay meesha degan sababta igu kaliftana waxaa waaye anigoo ilmaheyga aan la jeclaysta meel qurux badan oon buuq lahayn magaaladan hadda aan deganahay si kale uguma aanu nacineed sideeda magaalo aada u saxmad badan waaye dowladii iyo idaarooyinkii oo dhan halkaasaa loo raray si caasimadaas cusub loogu guuro marka anagana waxaan ka mid noqona insha allah dadkii aan ka mid noqon doonaa biidni illaahi kariim dadkii maaragtay caasimada cusub la koobsan doono dadkii ugu horeeya guryaha ka qaatayna oo soomaaliyeedna aan ka mid nahay aniga iyo gruub aan isku asxaab nahay oo halmar aan ka wada qaadanay insha allah waxaan rajeyneynaa meel aan ku nasanno oo maaragta buuqi iyo aan uga raysanno magaaladan aaday u saxmad badan tahay una baabuur iyo buuq badan tahay marka biidni illaahi kariim waa magaalo aad ka heli doontaan insha allah biidni illaahi kariim kolley annaga waa jecelnahay waana ku qanacnay waxaan ka mid ahay dadweynaha soomaaliyada qurba joogtee gaar ahaan wadanka maraykanka kasoo laabtay oo jooga magaalada qaahiro waxaan jaanis ii ah ama fursad ii noqotay inaan ka mid noqdo dadkii ka qayb qaatay ama ka noqday qayb inay guri ka qaataan caasimal idaariye gurigaas runtii waa meel wanaagsan marka waxaan arrinta naga caawiy walaal maxamed wardi
magaaladan oo noqonaysa caasimada cusub ee dalka masar ayaa dhismaheeda la bilaabay dhowr sano ka hor taasoo dowladda masar ay sheegtay in lagu dhisay tobanaan bilyan oo dolarka maraykanka ah qarashka lagu dhisay magaalada caasimada idaarada ama maamulka ee dalka masar waxaa qayb ka qaatay dowladda masar shirkado maxalli ah iyo qaar ka mid ah dowladaha khaliijka oo ugu deeqay dowladda masar lacago balaayiin dollar ah si loo dhiso magaaladani xuseen saxnuuni v o a qahira
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo